halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan waa aroornimo arbaca koob iyo labaatanka bisha februari sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdiiyo jaamac buulla jaamac
wararka aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah edhallinyarada soomaaliyeed ee lagu dilay magaalada london ee dalkaasi ingiriiska waxaa ilaa hadda aan hubnayn ognahay waa laba maydoon dul istaagnay iyo wiil dhaawac ah oo antatif keerka ku jira xanuunka ugu horreeyey wuxuu dhacay around seven something haddaanan been sheegin toddobadii iyo xoogaa
qodobada kale idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida maalinta caalamiga ee afka hooyo oo meelo badan oo dunida ah laga xusay warbixin ayaannu arrintaas idinka haynaa
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
maamulka maraykanka ayaa sheegay inuu eegayo inuu adkeeyo xeerarka la xidhiira iibsashada hubka iyadoo madaxweynaha maraykankuna uu si rasmiya talooyin ugu soo jeediyey in la mamnuuco qalabka hubka caadiga ka dhigaya mid aad wax u dila aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay inay jiri doonto in la adkeeyo da-da iibsan karaysa hubka gaar ahaan noociisa otomaatika loo yaqaano maamulka ayaa tilmaamay in la samayn doono baadhis buuxda oo lagu sameeyo qofka hubka iibsanaya amaba qofka hubka haysta madaxweynaha ayaa arrintan ka sheegay aqalka cad mar uu xusayey amaba uu joogay xaflad lagu maamuusayo ciidanka booliiska ee dalka maraykanka
qareen fadhigiisu yahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa qirtay inuu been u sheegay xubnaha baarayay faragelinta la sheegay inuu ruush ku sameeyey doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii dhacday dalkan maraykanka qareenka ayaa been ka sheegay mar wax laga weydiiyey xiriirka uu la lahaa rick gates oo ka mid ahaa dadka ugu sarsareeya ololihii doorashada ee madaxweynaha hadda dalka maraykanka donald trump xilligii ay doorashadaasi dhacaysay su-aalaha la weydiinaya qareenkan ayaa waxaa ka mid ahaa ay ka mid ahayd ballaarinta baaritaanka lagu sameynayo faragelintii uu ruush ku sameeyey doorashadaasi guddiga baaridda ee uu hogaaminayo robert muller ayaa arrintani ku dhawaaqay in uu alex vandersvan uu qirtay dembiga lagu soo eedeeyey waxaana isla maalinimadii ku xigtayba uu magaalada washington maxkamad ku taalla ku qirtay maan shalay oo talaado ahayd inuu dembigaasi falay aroor suuban dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada london lagu dilay laba wiil oo soomaali ah halka mid kalena si xun loogu dhaawacay dilalkan loo geystay dhallinyarada soomaalida ah ayaa ah kuwo magaaladaasi ku soo noqnoqday haddaba shilkii xalay ayaa maxamed cabdisandheere uu ka wareystay aadan koronto oo magaaladaasi ku sugan koronta aadan oo magaaladaasi ku sugan darisna la-a dadka ay wax soo gaareen qaarkood
asalaamu calaykum abuumacan horta emotional aadan arrinta caawa ka dhacday xaafadeena camden ay ii dhaawacday waxaan filayaa hooyo badanna inay dhaawacday hase ahaatee wiilal badana caawa camden lagu dilay waxaa ilaa hadda aan hubnayn ognahay waa laba maydoon dul istaagnay iyo wiil dhaawac ah oo antatif keerka ku jira xanuunka ugu horreeyey wuxuu dhacay around seven something haddaanan been sheegin toddobadii iyo xoogaa wuxuu ka dhacay xaafadda kentish town waxaa isoo wacay waxaa isoo wacay hooyadiisa isoo wacday oo itiri abaayo korontooy jidkii aan mari jirnay ayaa wiil yaalaa mayd ahay ciyaalkii bal ka war doonsee yihiin ilmahayga waa fiican yihiinaan idhi gurigay joogaan ma kuu imaadaa waxay tihi bal ii imow intaan isla diyaarinaya igu soo celisay waxay igu tiri abaayo wiilka dhulka yaal waxaan u malaynayaa inuu wiilkaygii yahay waana gurigooda dhinaciisa waaye meel aan ka fogeynay five minute markay kasoo degatay bildinkeeda banaankiisa waaye anoo naxsanoo oynayo barooranayaan baski raacay gabadhii baan u tegay meeshii waxaa taala teendhadii waxaa yaalla maydkii waxaa joogta askar waa dareemi kartaa community iyo hooyo iyo ilmihii wixii meesha ka dhaceen wiilka eedaan waaha waa wiilaan aqaano waa wiilkeyga saaxiibkiis wuxuu jiraa sideed iyo toban sano weli uma buuxsamin bilaa uga dhiman maqlaysaa si fiican walaal inagoo ooyintiisii iyo teendhadii ag taagane askartiina dhahayna waa maxay waxaan caawa toban dilaa ka dhacday london isbishal xaafadeena camden maxaad ka qaban kartaan maxaad ka ogtihiin weli waan baaraynaa waxaan ka ognahay male wiilkii maydkiisa dhulkuu yaallaa waalidkiina ma tusaysaan annagina ma arki karno adigu wiilkii maydkiisa isagoo meesha yaalla ee xaafadii gees ilaa ka gees isku soo wada baxday isgaarsiintana aada la isku gaarsiiyey ayaa waxaa dhacday inna loo soo sheegay carruur kaloo soomaali ah ee wada dhaawaca qaarna dhinteen innagiio meeshii wada taagana meel aan u dhaqaaqna aan aqoonine wada ooyeyno oo wada barooranayno maydkiina hortayada yaaleen arki karna tendhooyin ku xiran yihiin aan waxaan usoo cararnay maydki kale meeshii uu yaalla marka xaafadee masle xaafadda ayuu ayuu ayuu dilka kalena ka dhacay waa bo waa bo waa boro of camden boro of camden xaafadda camdenay ka dhacda accidentiga laga labadaba midna waa very close wuxuu ku yahay kenstown station midna waa dhankiisa kale oo aan kasa kafogin malden road aan umalaynaa in la dhaho jir intee in leeg bay isku jiraan dadka aan garanayna dad tilmaanka siista waxay isku jiraan waxay isku jiraan bas waxay isku baawur waxay isku jiraan five seven minutes basna waa one two three stop oo bas ah waay aduu shan ilaa toddoba daqiiqo waay waa gartay marka wiilashan labada meel lagu kala dilay iyagu masaaxiib bay ahaayeenoo ma wax dhacday saaxiib ma ahayn saaxiib ma ahayn isku agena ma ahayn mid eighteen weli umaanay buuxsamin yarka kalena waa nineteen waxay u buuxsamaysaa octoobar wiilkaas walaalkiis ayaa waxaa la dilay four months ago afar bilood ka hor ayaa waxaa lagu dilay isla camden town special silverdel jidkaas dheer ee isla eryada ah meelaha saddexda wiil meelaha lagu dilayna min ten minute waxaan dhammaynay isku jiraan marka dilalkani korontoy maxay la xiriiraan wallaahi dilalkan hadda kolley waxa waaye caawa waan la hadalnaa askartii riisanka ugu weyn oo aan meesha kula hadalnay oo labadii xaafadeen waxba isku jireen maydka dadka xagga kii yaalana markaan ka soo caranayn maydka kale aan dul imaanaynayna labada mayd horta mayd la qaaday muusan jiro saacaddan la jooga hadeertaan aan kula hadlaayo labada maydba waa yaaleen dhulkayna yaaleen waa gartay askartii noomaanay sheegin because annagiyaa calool xumeen emotionally dagaal iyo buuq iyo saxmadaan ku jirnay kii dambe walaalkiis la dilay afar bilood ka hor hooyadiis aabihiis way yimaadeen iban maydka xitaa lama tusin waa gartay waxay idhahdeen ma idin tusi karno sababtoo ah waa inaan qaadnaa faro waxaa isaga kaaya qasmaaya yarka baabuur wiilka kan baabuuraa laga soo degtay baabuurka laga soo degtay waa la dilay waana carareen baabuurka weli meeshuu yaallaa dadka saarnaabaa cararay laakiin baabuurka meedka meedku ag yaallaa waan gartay marka walaal haddaan ku weydiiyo korontoy ma dilalkani ma soomaalida dhexdooday ka dhacayaan mise bulshooyin ka baxsan ayaa arrimahan ku lug leh intaad og tahay dilalkan hadda waxaan u malaynayaa mana hubo waxaa jira wiil nineteen years old ahaa ee madow ahaa macnaha jamaican inuu yahay in kale ma sheegi karo kolley wiilashaa madow halkan ku koray ku dhashay ah waxaa la dilay sabtii mise axaddii dabcan waxaa laga yaabaa inay daba socdaan mana hubo sida aan u malaynayo waxaa kollay wiilasheena caawa dila waa wiilal madow ah kole ay doonaan madow ha ka ahaadaan aniguba madow baa nahay laakiin soomaali markaan nahay haddii soomaali soomaali dilo waxaan idhaha soomaaliyaa dishay haddii cadaan dilo waxaan idhahdaa cadaana dilo hadduu carab dilo waxaan idhahdaa carabaa dishay madow inagoo wada madow ah haddana waxaan ka wadaa ma jamaicana ma kolley west indiana qole u yahay ma naqaan laakiin kolley qof foreign ah ayaa dila wiilashayada caawa sideed ku ogaateen arrintaas waxaan ku ogaanay waxaan ku ogaanay isgaarsiinta waxay nagu soo gaartay in wiilasha markii yarka la dilay horta yarka waxaan ka ogeynba ma lahan yarkan kale laakiin nasiib wanaag wuxuu helay markhaati jid macnaha public ah ee la wada maraayo basaskina maraayaan baabuurtiina maraayaan ee xoogaa biisi ah aa wiilka lagu dilay wiilka wiilkii dhabta markaa saaray ee ashahaadka u qabtay ayaa wuxuu yidhi wiilka kan waxaa dilay wiilal kale oo ajnabi ah gaarigaan saarnaa u yidhi anaa wiilka wiilka gaariga kasoo degtay inuu yidhi midiyay geliyeen way carareen gaariga anaa kasoo degto yidhi anaa dhabta saare meesha kor waxaa saarnaa soomaali kale soomaalidaa soo degata waxay aqoonsadeen yarkaan dhulka yaalla maadaama eriyada la iswada yaqaano iyagia marka waxay isgaarsiintiina soo fareen maydka kale markaan joogno ee waxay yidhaahdeen wiilkii maalinta dhawad dhintay wiilkoodii kale ayaa caawa halkan haddana lagu dilay sida inagoo ooyeyno emotion ahaan haddana usoo cararnay maydkii kale waan gartay marka qalabka amaba hubka loo adeegsaday dilku waa midi intaad ogtihiin waa midi waa midiha waa midi waxayna u dhinteen kulli dhiigbax marka dilalka ka dhaca dalka britain amaba magaalada london ee dhalinyarada soomaalida ay ku lugta leeyihiin rasaasi ma jirto sida si ka duwan sida maraykanka iyo kanada oo kale annaga wiilasheena waxa dhameeyey waa midi waxa dhameeyey waa midi kulli waxa lagu dilay waa midii caawa askartii waan u sheegna waan la hadalna waxaad leedihiin aan idhi terroristaan istoobgaraynaynaa oo waddan kale ah halkan tantaalamaad naga qabataan ood naga naga istoobgaraysaan sababto ah waxa maalin kasta la dilaya waa wiilasheenii waddankan waxaan u imaanay badbaado iyo sayf ciyaalkan waddankaanay ku wada dhasheen ma aha ilmo banaanka ka yimid ilmahan la wada dilay ingiriiskay ku wada dhasheen maxaa keeni kara marka halkaan aa wada taagantihiine inaad intaanay wixii dhicin ka hor aad aad qabataan waxa wada ooyaa meesha taagan waa hooyooyin hooyaa gablantay addoon ingiriiska hooyooyinka jooga dhan waa gablameen maalin kasta midaad dhimanaayo maalin kasta midaad dhimanaayo abuu ilaahay isha dhexda ha nooga qabto ilaahay isha dhexda ha nooga qabto amiin amiin waa waan ka xumahay mar kale waxaan marka ilaaha ilaaha ilaalin karo ilaahay awlaadda ha noo ilaaliyo ilaahay ha noo xafido cadowga allaha ka qabto lacag bini aadanay ku dhammaadeen inta dhimanna allaha dhowro allaha xafido allaha ilaasho
taasina waxay ahayd koronto aadan oo faahfaahin naga siinaysay wiilal xalay lagu dilay magaalada london oo laba ahaa mid kalena aad loo dhaawacay
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba maanta waxaa caalamka u astaysan maalinta afka hooye ee adduunka dal iyo dad walbaana waxay xusaan qiimeeyaan iskana waraystaan xaalka afkoodu ku sugan yahay sannadahan dambena soomaalida qurbo joogta waxaa kusoo badanayey dadka danaynaya soo noolaynta afka hooyo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa ka mid a qurbo joogta uu ku abuurmay dareenkaasi geeska geesna magaalooyinka ay soomaalidu ku nooshahay waxaa ka socda mid hore iyo kuwo cusubba dugsiyo af soomaaliga lagu barto ilmaha qurbaha ku korena amaba ku dhashayna lagu barbaariyo halka ay soo badanayaan bugaagta iyo muuqaalada youtube-ka ee casharada afka soomaaliga lagu barto wariyaheena jaamac bulle jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan ku eegaya dadaalada maraykanka ka jira ee afka soomaaliga la halmaala waxaa kordhay waalid aqoon-yahano iyo xoogsato isugu jirana noqday jiilkii koowaad ee iyaga oo gacanta lahaya la keenay qurbaha dalalka afka ingiriiska looga hadlana looga yaqaan say wallaahi inkasta oo intooda badan af soomaaligoodu aad u liito haddana waxaa aad u kordhay dareenka da'yartan ee soomaalinimada waana midda xiriir toos ah la leh dadaallada cusub iyo kuwii tirada yaraa ee horey u jiray ee maraykanka ka abuurmay ee ah in afka soomaaliga la baro daayartan sheekh aadan macalin xasan hilow b h d-diisii waxbarashada waxa uu ku diyaariyey manhajka nebiga maxamed calayhi salaatu wasalaam sidii uu dadka wax u bari jiray iyo isbarbardhigga sida maanta wax loo baro dadka waxaana uu maamulaa imaam alkaziya institute of america oo ah goob waxbarasho oo hadda lagu dhigo qur-aanka kariimka luqadda carabiga iyo aqoonta maadiga ee waxbarashada ilmaha waxa uu sharaxayaa muhiimadda ay qurbajoogta soomaaliyeed khaasatan reer maraykanka u leedahay maalinta afka hooye ee adduunka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd jaamaca ugu horreyntii ilaahay baa mahad iska leh kadib arrintan oo afka hooye in loo dabaaldego waxaa waxaa waxaa ila tahay soomaalida inta badan hadda waxaa la ogaaday dadka in luuqadeeni ay tahay luuqad oo maaragtay hodan ah oo aada u qiimo badan marka dadkii waagii markii hore lasoo qaxeeyo waddankii la yimid dadka inta badan waxay iska lahaayeen luuqadan maba dhumayso hadda waxaa la waaday luuqado sooma badan inay yihiin lu adduunka ka dhumeen marka luuqadeeni ay khatar ku sugan tahay inay maaragtay luuqadahaas ay waxba ugama duwana marka in soomaalida hadda maraykanka joogto iyo iyo maaragtay north america hadda waxaa aada loogu baraarugay in dib caruurtii iyo ubadkii maaragtay luuqadan dib loo baro marka dareenkaasba hadda aada usoo batay waagi hore waxaa laga baqi jiray marka ilmaha diinta diintii waa aad bay u dadaaleen marka luqadii baa meesha ka baxday marka waalidiintii heer waxaa gaadeen caruurtii dhalan ay isfahan karin marka dareenkii af soomaaliya in maaragtay oo maaragtay in lasoo nooleeyo caruurtii la baro oo aan af soomaaliga aqoonin taas baa keena duqa magaalada seattle ee gobolka washington ee galbeedka maraykanka jenny burkan waxa ay februari sagaalkeedii u aqoonsatay maalinta barashada afka soomaaliga arrintaasi waxa ay ka timid kadib markii hooyooyin reer siyaatala ay qoreen buug afka soomaaliga laga barto sidee ayay ku suurta gashay in buuggaasi la qoro markii horeba farxiye yuusuf maxamed waa agaasimaha ururka nabadda qoysaska soomaaliyeed ee seattle
fikirka igu yimid waxay tahay aniga oo u shaqeeya bulshada soomaaliyeed marka meel badan ayaan tagay iskuulaad ama hooyooyin maadaama aan faamilyadii la caawiya waxaan arkay inay ciyaalkii luqadani ka luntay librariga haddaa tagtina buug soomaali fiican oo qoran uusan jirin buugaagti waxay ay yihiin ama buugaag inta coobi laga sameeyey ama buugaagta sheekooyinka ah sida wiilwaal oo kale waxa ayaa qornaa ma laheen buug ay ciyaalka ku baran karaan alfabet soomaali batajadi ewaddankeena aan kusoo baranay marka ma lahan marka taa ayaa igu kaliftay in aan fikradan buugga markastoo waan ka fikiri jira inaan buuggii sameeyo runta waa wargeys afka soomaaliga ku qoran oo ka soo baxo seattle waxaana tafaftiro ka ah maxamuud yuusuf maxamuud waxa uu tafaftiro sare ka ahaa wargeyskii xidigta oktoobar ee sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii ilaa iyo sagaashan iyo kowdii waxa uu sharaxayaa doorka ku baraarugsanaanta af soomaaliga ee bulshada reer seattle uu ka qaatay wargeyskiisa runta news horta wargeyskani wuxuu kasoo bilaabday nairobi kenya sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii intaa kadib markaasi waxaan usoo guuray america nineteen ninety six ama kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii marka aan soo degna magaalada dad badan ma joogin oo soomaali ah laakiin durba waxaa bilowday soomaali inay soo ururto ama soo degto marka wargeyskii ayaan dib u bilaabay labadii kun wuxuuna noqday wargeys hadda aada looga yaqaano seattle iyo agaheeda waa somali english waana print sidoo kalena waxa waaye waa daabacaad waa sidoo kale waa internet haddana waxaan ku darna video communitygana magacaasi runta hadda gaalo badan baa taqaano ajnabi fara badan qeyb weyn buu ka noqday magaca communityga in ay leeyihiin cod magacooda ku hadla isku xilkooda abaabulkooda isku hayntooda imaam alkasiya institute of america dugsigani waxa uu ku yaalaa gobolka virginia ee duleedka washington d c oo ay ku taalo xarunta v o eda dhowaan ayaa la qorsheeyey in afka soomaaliga lagu daro daruusta ka baxda dugsigaasi imaam alkasiya institute waa kan sheekaadan oo sharaxaad ka bixinaya faa'iidada ilmaha maraykanka ku koraa ama ku dhashay ay ka heli karaan barashada afka hooyo in luqadii iyo maaragtay dhaqankii iyo haddana la baro luqadda oo la ilaaliyo dhaqanka oo la ilaaliyo luqadda waxay ka mid tahay aayaadka ilaahay lagu garto ayay ka mid tahay marka qur-aanka ay xambaarsan yihiin ba wuxuu leeyahay wa min aayaatihi khalqu samaawaati waalardi waاkhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum ina fi dalika la aayaatin lilcaalimiin aayadaha ilaahay lagu garto waxaa ka mid a midabka dadka oo kala duwan cadaan madow iyo nooc kaleba iyo luqadaha kala duwan marka waxyaabaha lagu garto laisku garto oo laisku afahamo oo maaragtay dadka biniaadamku ay ku wada xiriiraan luqadda ayaa kamid a qur-aanku wuxuu leeyahay luqadiina xoojiya marka ilaahay uu leeyahay litacaarafu wajacalnaakum shucuuban wa qaba'ila litacaarafu shucuubtaas waxaa loo sameeyay iyo qabiilooyin qabaa-ishaas in la isku afgarto waxyaabaha ugu muhiimsan laisku afgarto waa soomaaliya marka maadaama dhinaca diinta iyo maadigaan ku guulaysanay marka waxaan go-aan ku gaarnay inaan af soomaaliga aan ku darno oo ubadka la baro maalinta afka hooyo ee caalamka looga dabaaldegaa ma ahan mid ku cusub soomaalida in ay xusto gaar ahaan qurba joogta balse waxaa cusub xawliga iyo iskudayo badan oo kala duwan oo ay bulshadu ku howlan tahay sidii af soomaaliga sare loogu qaadi lahaa aad iyo aad buu mahadsanyahy jaamac abdulla jaamac oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay maalinta afka hooyo oo ku beegan maanta waa maalinta afka hooyo ee caalamiga ah sida uu sharxayna bulshada soomaalida ayaa dadaal ugu jira gaar ahaan kuwa qurbaha jooga inay soo nooleeyaan afkii hooyo subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay shir lagaga hadlayay sidii loo caawin lahaa labiyo sagaashan qof oo soomaaliya oo la doonayay in maraykanka laga mustafuriyo hase yeeshee laga soo celiyay dalka senegal dadkaas oo haatan ku sugan maraykanka ayaa arrintoodu ay weli laalan tahay haddaba shirka iyo waxa lagaga hadlay ayaa waxaan ka waraystay wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade oo xilligii aan waraysiga ka qaadayay goobta shirka ku sugnaa
sandheer aad baad umaadsan tahay shirkan dabcan waxa uu u badnaa xog waraysi ay isxog waraysanayeen dadka soomaalida ee jaaliyadda ee gobolkan ku dhaqan khaasatan dadka soomaaliyeed ehelka la ah sagaashan iyo labadii qof ee soomaalida ahaa ee dalka maraykanka ee laga masaafurinayey ee diyaaradii waday kasoo noqotay ee waddanka senegal islamarkaasina haatan ku sugan ee gobolka florida oo xabsi ku jira islamarkaasina uu xaakim gobolkaasi ku sugan hakiyey in dadkaasi mar kale dib loogu celiyo soomaaliya iyo garyaqaano reer minnesota ah oo dadka cadaanka waddankan u dhasha ah oo kiiskaasi dadka soomaalida ah difaacaya marka waxaa shirkan looga wada hadlayey oo ay looyaradu akhbaar siinayeen bulshada soomaaliyed halkan iskugu timid meesha ay wax marayaan hadda iyo doorka jaaliyaddu ay ka qaadan karto xaaladda dadkaasi sidii wax looga qaban lahaa waan gartay marka wax la qaban karoo cad oo la sheegay ma jira u muhiimsan oo la qaban karo oo ay tilmaameen waxay tahay in dadka soomaalida ah meesha ku jira sagaashan iyo labada qof ah dadku inaanay isku kiis ahayn qof walbaana wax ka duwan qofka kale uu uu ku xiran yahay amaba loo masaafurinayo marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahy bay yidhahdeen in qof kasta ay ehelkiisu isku dayaan inay garyaqaan u helaan haddii ay heli karaan sidoo kalena ay xiriir la soo sameeyaan garyaqaanada si markaasi qof walba arrintiisa ay kala hadlaan waxay kaloo sheegeen in xaakimku haddii kayskan dadka dib loo furo la sameeyo in laga doodo inaan dadkan la celin karin in xaakimka laftiisu ay suuragal noqon karto kiisaska qaar inaanu dib u furin uu yidhaahdo dadkani ha la celiyo marka laakiin si waxaasoo dhan looga gudbo waxay yidhahdeen waa in qof walba loo qabto looyer si xaaladiisu markaasi wixii laga qaban karo loo ogaado sidoo kale waxa ay dadka jaaliyadda ee meesha ka hadlay ay codsanayeen in jaaliyaddu ay lacag iska ururiso si dadkaasi ama looyaro loogu qabto sidoo kalena halkan laga kaxeeyo dad turjumaano ah oo dad fara badan waxaa ku xiran meesha aan luuqadda ingiriiska qoonin si loogu helo marka dad luuqadii ugu afceliya oo u turjuma waxaa kaloo xusid nadan sandheerow in jaaliyadda meesha joogta qaarkood ay culimaa udiin ka mid ahaayeen islamarkaasina ay ku dhawaaqeen inay arrintan door ka qaadanayaan siday wax uga qaban lahaayeen oo ay dadkaasi loogu heli lahaa dadkii turjubaanada ahaa amaba halkan looga kaxayn lahaa waxaa kaloo xusid mudan sandheerow arrinta ay ka dhawaajiyaan garyaqaanadu waxaa ka mid a oo ay sheegeen in dad gaaraya tira ahaan lagu qiyaasayo inay tiradoodu tahay afar kun iyo sideed boqol oo soomaali ahi in ay ku jiraan liiska waaxda socdaalka ee dalka maraykanka oo ku qoran in soomaaliya loo masaafuriyo dadkaasi lix boqol oo ka mida in la masaafuriyey afar afar kun iyo laba boqol oo qofna hadda ay masaafuri sugayaan in la celiyo marka arrinta ugu muhiimsan oo garyaqaanadu sheegeen waxay waxay yidhaahdeen waxaan kula talinaynaa dadka soomaaliyeed laga yaabo in ay listigaasi ku jiraan ee hadda aan xirnayn aan xabsi ku jirin in dadkaasi ay xiriir la sameeyaan looyaro oo ay raadsadaan dad garyaqaana si kiiskooda haddii wax laga qaban karo wax laga qabto waxaa dhici karta bay yidhaahdeen in uu jiro qof iska socda iska shaqaysanaya noloshiisu ay socoto xaasle reerle oo nolol fiican ku jira laakiin wakti waktiyo kamida lasoo qaban karo oo la celin karo marka si ay taa kaga digtoonaadaan waxaa fiican bay yidhahdeen inay xiriir la sameeyaan dadka sharci yaqaanada ah si arrintooda wax looga qabto
aad iyo aad buu mahadsan yahy maxamuud masacade oo khadka telefoonka ee magaalada minneabolis iigu warramayey iigana warramayey shir caawa aanadee habeenkii xalay ahaa halkaasi lagu qabtay oo lagaga hadlayey sidii wax loogu qaban lahaa labiyo sagaashan qof oo soomaaliya oo markii hore maraykanka laga mastaafuriyey kadibse laga soo celiyey dalkaasi senegal haatanna ku jira xabsi ku yaala gobolka florida halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
aroor suban dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idaacaddeenii ayaa ku dhow gabagabo haatanna aan jaleecno dhinacii heesaha waa cadaawaheyna iyo axmed naaji sacad canabe iyo codka macaan axmed naaji sacad dhegeystayaal halka aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idaacaddeenii aruurnimo ee wadajir halkan idinkaga daadihinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo soo saarista oo bashiir abiikar cabdulaahi ah waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh
اشتاق